الحمد لله تناول الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا فضلك وجودك ومنك يا لطيف تيسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير asayru socod min mina mina xaggeeda laga socdo ilaal abdaxi abda xaggeedana loo socdo la aado iyo walmabitu hoyaatin lagu baryo bihi abdaxaas taabaa laga hadlayaa can cabdilcasiis waxaa laga wariyey binu rufaycin radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee sa'altu waxaan weydiiyey buu yidhi anas ibna anas ibna maalikin anaskii ina maalig ahaa khaadimkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan weydiiyey waxaan idhi akhbirnii ii warran oo ii sheeg bishayin shay shaygaasoo caqaltahu aad ka kastay caninnebiyi nebiga aad ka garatoo ka kastay sala allahu calay wasalam ayna xaggee buu nebigu waa su-aashiiya sallaa uu ku tukaday adduhra duhurka yooma tarwiyata yooma tarwiya maalinka yowmu tarwiya ee sideedaadka biyodhaamiska ee sideedda bisha la yidhaha dilxija xaggee nebigu ku tukaday qaala wuxuu yidhi biminan mina meesha la yidhahduu ku tukaday jawaabtaasuu bixiyey mina ayuu ku tukaday buu yidhi waana ku tukaday habeenkii sagaalkana waa u hoyday waa ku waaberistay markii dambena carafo xaggeeda uu ka aaday qultu waxaan idhi faa-in xaggeebow sallaa ku tukaday alcasra casarka yowmanafri yowmunafri waa maalin kale maalinka la yidhaahdo yowmunafriga ee mino laga tegayo ee maka la aadayo xajkii kuu dhammaaday maalinkaa nebigu xaggee ku tukaday qaala wuxuu yidhi bil abdaxi meesha abdax la yidhaahdo ayuu ku tukaday abdax badxaa muxasab taxsiib xasba khayfu bani kinaana intaasoo magac waa isku hal meel isku hal meel weeyaan waa meel waasaca oo mino iyo maka u dhaxaysa hadda makay ka mid noqotay ee qabuuraha makaba la xidhiirsan intaas waa kuu sheegay buu yidhi laakiin ifcal samee oo fal kamaa yafcalu umaraa'uka umaraada iyo madaxdaada say samaynayaan ragga xajka hogaaminaya madaxdaada ah sida ay samaynayaan samee ha khilaafin khilaaf iska ilaali bimacnaa waxa weeyaan haddaysan iyagu meelaha degdegin iyaga iska raac rawaahu waxaa wariya asheekhaani waajib maaha wa qaala anas waay radia allahu canhu sal allah waa tukaday annabiyu sala allahu alayh wasalam adduhra buu tukaday waalcasra buu tukaday waalmaqriba buu tukaday waalcishaaa buu tukaday waraqadda waa seexday raqdatan seexasho bilmuxasabi meesha muxasab la yidhaahdo ayuu intaasoo dhan nebigu ayuu ku tukaday seexadayna waa ku tukaday duhur casar maqrib cishe waana seexday raqada iyo salaaba bilmuxasab baa ku xidhaysa ah uma rakiba waa koray nebigu ilalbeyti beytka intii ka iyo kacbada fadaafa bihi beytkiina waa dawaafay calayhi salaatu wasalaam waa dawaaf ulwadaac waa anii kulahaa muxasab iyo meesha hore aan soo maraynay oo abdax waa isku midun rawaahu albukhaariy wa abu daawuud wa kaana nebiyu wuxua sala allahu alayh wasalam iyo wa abubakrin iyo wa cumaru yanziluuna kuwa dega al abdaxa meesha abdax la yidhaahdo rawaahu muslim watirmidiy wa qaala abu raafic baa yidhi radia allahu canhu lam yaamurnii rasuulu اllahi rasuulka ilaahi ma amrin sala allahu alayhi wasalam an anzila inaan dego alabdaxa abdax xiina kharaja min minan mina markau ka baxay nebigu ima dhihin abdax meesha la yidhaahdo halkaa deg oo teendhada iga mug walaakinii anigu ji'tu waan imid fa darabtu waan yeelay fiihi abdax dhexdiisa qubbatow qubbadiisii qubbadii baan uga dhis macnaa waa weeyaan baashii teendhadii ama ma garanaysaa khibihii ayaa looga dhis faja'a nebigaa yimid fanazala waa degay markaa meel nebigu isagu amray aniga ima amrin bu yidhi rawaahu muslim wa abu daawuud abu raaficaanna waa khudamadii nebiga wa kaana mukalafan binaqli amticati nebi sala allahu alay wasalam alaabta nebiga nin lagu mashaqeeyey baa macnaha arrinta xilkaa loo dhibay la yidhahdo alaabta nebiga qaadaysa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu marka halkaasuu degay laakiin xadiid kalaa imaan doona oo nebigu inuu jeclaa inuu meesha dego sii sheegayba qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi qaala lanaa rasuulullahi baa nagu yidhi sala allahu alay wasalam walxal naxnu annagu biminan mina aan ku sugannahay naxnu annagu naaziluuna kuwa degayaanu nahay qadan biri waxaan degaynaa inshaa allahu ilaahay haddau doono bikhayfi banii kinaanata meesha la yidhaha reer bani kinaana nimankii la dhihi jiray balligoodii baan degaynaa halkaas baan degaynaa marka waa meeshau lahaa hadda nebigu ima amrin muusan amrin laakiin nebigu waa sii sheegay isagaan ogeyn ilaahay marka waa waafajiyey isagan meeshii nebigu sii sheegay ayuu uga muday hoobadkoodii iyo meeshii sahlanadii iyo dooxadoodii iyo balligoodii baan degaynaa buu yidhi xaysu meel baan degaynaa taqaasamuu ay isku dhaarsadeen reer bani kinaana cala alkufri gaalnimo ay isku dhaarsadeen oo museebay qisadaan ahayd wadaalika kaasina ana qurayshan reer quraysheed iyo wa bani kinaanata nimanka reer bani kinaana la yidhaahdo taxaalafat waay waxay isku dhaarsadeen bimacnaa isku xulufayseen calaa bani haashim wa bani lmualib reer bani haashim iyo reer bani mualib bani mualib iyo cabdilmualib waa kala labo ma isku mid amoodan reer bani haashim iyo reer bani lmualib haashim iyo mualib waa kuwa walaalo meeshay isku xulufayseen isku dhaarsadeen go-aankay ku qaateen markii qoladan la godoominayey oo maxay isku dhaarsadeen anlaa yunaakixuhum inaysan u nikaaxin hum oo ah bani haashim iyo bani mualib walaa yubaayicuuhum inaysan macnaha waxba ka beecin oo la beectamin haweenaysan ka beecinin bal inay la dagaalamaan xataa yuslimuu ilaa ay uga soo dhiibayaan ilayhim iyaga oo quraysh iyo bani kinaanaa annabiya nebiga sala allahu alay slam ilaa nabiga gacanta noo soo gelisaan oo noo soo dhiibtaan ilaa gaala iyagu ahaayeene wax aan idin guuxin guurinaynana ma jidho waxaan kala gadanayna ma jidho go-doomin baa ku sugnaanaysaan rawahu sheekhaan cunaqabatayn bay ahayd nebiga haddii loo dhiibade maxay samaynayaan waxay rabaan bay rabaan inay sameeyaan waxay doonaan weliba qoraal baa la sameeyey oo warqad baa lagu qoray qoraalada adag iyo dhaartale marka la qortona kacbadaa lagu dhejin jiray warqadii noocaas ahayd qoladii nebigu ka dhashay iyo qoladan kale oo walaalahooda lagu goodoominayey kacbadaa lagu xiray fa arsala allahu calayha alarda ilaahay baa markaa ku salladay u soo diray warqadii bahashaan ardada la yidhaahdo abar abar baa lagu sallada fa akalat maa fiiha waxa lalaale qoraalkay meesha ku qorteen intii qoraalku sadaradu maray aboorkii baa cunay waxa laale wixii ku yaallo min kufrin wa dalaalin gaalnimo iyo baadinimo ah aboorkii wuxuu meesha uga tegey wixii kaloo warqadda ku qornaayo ilaahay magaciisa ahaa oo meelihii la magacyada ilaahay ay isticmaali jireen waa farahay bismika allaahumma iyo waa ma ma cunin jibriil baa arrintaa nebiga u sheegay jibriilna markuu nebiga u sheegay nebiguna wuxuu usii sheegay arrintii adeerka abidaalib abiaalibna gaaladiibu ushegay wuxuu yidhi meel baa warqad ku xidhateen horta soo fiiriy warqad meesha idinma taalle warqaddii bay tageen waa fureen sidii nebigu u tilmaamay baa laga hela khayfu bani kinaana wuxuu nebigu marka hadda u degayaa xajka inuu meesha tuso ishaaraya si u guuraysay oo macnaha qaalib u noqday makaankii isaga ma garanaysaa layilahaa qolada isku xulufaysanaysay inaad noo soo dhiibtaan inuu maanta isagoo ma garanaysaa waddankao dhan maamula nebiga calayhi salaatu wasalaam oo meeshii degay sidaa weeyaan qiso labaadna waa jidhada oo guryihii maka iyo ay ku lahaayeen dee adeerkii wiilashiisi baa dhaxlay nebiga iyo wax kama helin caqiil iyo ninkii la dhihi jiray daalib aabbahoo daalib wax allaale wuxuu ka dhintay dee nebigana halkaa waxbuu ka heli lahaa calayhi salaatu wasalaam qismadii aabbihiis nebiga cabdullaahi uu heli lahaa baa meesha ku jidhay qoladaasaa dhaxlay waxba ay kamay dhaxlin sayid cali iyo jacfar maxaa yeele iyagu waa islaameen muslim iyo gaala isdhaxli maayaan can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi xaadat waxaa xayshay safiyatu safiya oo xaaskii nebiga leylatan nafri hameenkii bixitaanka la guuri lahaa maalintii la guuri lahaa hameenkeedii faqaalad waxay tidhi maa ura anii isku malayn mayo ilaa xaabisatakum tii idin xabisaysa mooyaane wax kale u malayn maayo markaa muxasab baa la joogaa safarka beriya xaydkayga sababkiis inaan idinku manciyo aa u nagaataan baan ka baqaya faqaala nabigaa yidhi qaala nabiy baa yidhi sala allahu caleyh wasalam caqraa xalqa adaafat yowma annaxri qiila nacam qaala fanfirii rawaahu lkhams wuxuu yidhi nebigu caqraa iyo xalqaa labadaa kelima nebigu ku dhawaaq caqra allaha boqongooyo xalqaa timaana ha ka xiro marka habaar hadda loogama jeedo allaha boqongooyo iyo timaha allaha ka dhameeyo habaar ah sidaa ka dhigan mayso u qoran mayso maxaa maxay noqonaysaa waxa weeyaan waa xadfi iyo borin inay gabadhaani barato oo ogaato waxa ku laasimay caqraa boqongooyo xalqaa tima xirid adaafad gabadhu ma dawaaftay yowma annaxri maalinkii tobanka yowmanaxriga ahaa ee ciidda dawaaful ifaadihii ma la timi qiila waxaa la yidhi nacam haa qaala waxay yidhi nabigu fanfiri haddaba bax waa soconaynaa marka gabadha xaydada maxaa laga saamaxay dawaaful wadaac mar haddii dawaafkii arkaanta xajka ay la timid markii la guuri lahaa ee la safri lahaayo ama hala lugaya ama diyaarada hala raaci la tegi lahaa dawaafulwadaac u suurooy waayo bisabab ilxayd cafis weeyaan waa iska dhaqaajinaysa waa iska tegaysa xadiidu xajat lwadaac xadiidkii ku saabsanaa xajat lwadaac sagootiga xajat lwadaac xajkii la dhihi jiray waa xadiid hada xadiiثu jaliil اlqadri cadiim اlfadl waa xadiid qadarkiisu wen yahay fadligiisu wen yahay xawaa kula maa facalahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu koobay wax kastoo nebigu uu sameeyey fii xajati lwadaac xajatulwadaaci oo min arkaanin wa waajibaatin wa manduubaatin waxaasoo dhan baa ku yaalla ilaa qaliilan wax yar mooyaane xadiidkani wa huwa awalu xadiidin طawiilin fii kitaabi taaj xadiidkii ugu horeeyey oo xadiid dheera waa midkan wey xagga dherarka wayelihi waxaas la xidhiiri doona fi duuli xagga dherarka xadiiay lisraai walhijra xadiia alisraa walhijra israha iyo micraajka waxaan leeyahay israha iyo hijrada labadoodii xadiid kitaabu nubuwa way ku imaan doonaa waxaa ku xigi doona xadiidu hijrati ismaaciil oo isna dheer nabiyullaahi ismaaciil hijradiis iyo hooyadiis qudusa ka tageen maka aadeen makatulmukarama waxaa ku xigi doona xadiidkii kacab binu maalik waxaa ku xigi doona xadiidkii muusa maca alkhadir nabiyullaahi muuse iyo nebi khadir calayhim asalaam xadiidu lifki oo caaisha iyo halkaa laga hadlayay baa ku xigi doona xadiidu shaab alcaabid wiilkii dhallinyarada ahaa oo cibaadaysanayey xadiidkiisii maca saaxibi lkhuduud iyo ninkii godadka qotay oo dadka ku guri jiray kuwaas xadiidkoodana waa laga hadli doonaa shantan xadiid kitaabu tafsiir bay ku yaalleen dhowr xadiid oo kalena kitaabu shafaaca jaabirka xadiidkan laga warin doono nebiga ninkii calayhi salaatu wasalaam hashiisa hogaaminayey weeyaan xajatulwadaac sidaa darteed buu wuxuu noqday aclam annaasi biha xajatulwadaac ninka ugu yaqaana isagaa nebiga ku waday can jaafar bni muxamedin baa laga wariyey radia allahu canhuma can abihi buu ka wariyey aabihiis waa muxamedkaas aabihiis waa muxamed binu cali binu xusein binu caliy bni abi aalib radia allahu canhum qaala wuxuu yidhi dakalnaa waxaan u soo galnay calaa jaabir bni cabdillaahi fasa'ala wuxuu weydiiyey can ilqowmi qoonka iyo weydiiye waa indhalaaye war waayo ragga ii yimid buu yidhi waagii dambe jaabir waa indhabeela ma ogtaha xata intahaa ilaya hadba nin buu taabtaa wuxuu dhahaa kani waa kuma kanna waa kuma markii dambe ila anigay soo gaaray faqultu waxaan idhi ana anigu muxamed ibnu caliy ibnu lxusein baan ah nin caana weeye ahlubeyda sayid cali gelaya xuseinkaas ba xusein kii waxa weeyaan ina sayid cali ahaa radia allaahu canhu buu yidhi wa can ummihim iyaga iyo hooyadood faatimata zahraa ilahay raalli ha ka noqdo shiikhaana wuxuu yidhi wa silsilatu nasabina abtiriskanaga silsiladiisu walxamdu lilaahiy tantahi waxay ku dhammaataayoo gaadhaah ilaa haaulaahi almasaabix kuwaa faynuusyaalkaa oo iftiimaya ahlubeyt buu ahaa sheekha kitaabkan qoray radia allahu canhu raggaas baan galaa buu ku leeyahay way radia allaahu canhum waxasharanaa fii zumratihim aamiin wuxuu soo gaarayoo wuxuu yidhi fa ahwaa biyadii gacantiisiibuu hoobiyey ilaa ra'si madaxa faindhalaahi saasuu gacanta madaxa iga saar fanazaca wuxuu siibey zirii guluuskii ama badhankii alaclaa sarreeyey uma nazaca wuxuu kaloo furoo siibay zirii alasfal kii hooseeyey uma wadaca kafahu kafka iyo calaacasha wuxuu saaray bayna hadiyaya labadayda naas dhexdood labadaa badhan markuu furay halkaas xabadkaabau saa gacanta iga saar waana aniguna yoomaydin maalintaa qulaamin wiil baan ahaaba yidhi shaabun oo dhallinyaraya maxuu gacantau saaraya tabarug iyo taraxum naxariis dalab iyo tabarakaysi wiil dhallinyaraha baan ahaaba yidhi ahlubeyt weeyaan ninku fa qaala wuxuu yidhi marxaban bika horta ii soo dhowow soo dhowow yabna akhi walaalkay wiilkiisiiw sali weydii camaa shiita oo xalaaliya waxaa doontay weydii fasa'altuu waan weydiiyey walxal waa acmaa indhoolayahay os xoogaa u jeedin ayaan weydiiyey bu yidhi markaan weydiiyey su-aashaan waxadara waxaa xaadiray waqtu salaati salaadda waktigeedii faqaama waa istaagay jaabir fii nisaajatin nisaajo dhexdeed multaxifan bihaa xaaluu isku duuduubahayo a nisaaja cimaamadu iska dheh cimaamad yar dhexdeed multaxifan bihaa xaaluu isku duuduubayo kulamaa wadacaha markuu dejiyo calaa mankibihi labada garab markuu saa u saartaba rajaca waxaa soo noqonaya darafaahaa labadeeda dacal baa ilayhi xaggiisa u noqonayey jaabir waa min sikariha yaraanteeda cimaamad yar wey saan markii garbaha saan loo soo saaro labadan dhinac xaggii isagii bay kusoo noqonayaan mare weyno saan la dhihi kara ma cimaamad yar weeyaan waa mare yarun boylasaan baa la yidhaha boylasaan waridaahu madhar la-aan baa haysay tan yar maxuu u qaatay maya waridaahu gerbaridadkiisi iyo go-ysina ilaa jambihi dhinaciisa ayuu ahaa cala almishjabi ka tabaanka dushiis almishjab waxaa la yidhaahdaa ciidaanun waa laamo oo tudamu usuulaha asalka meesha ku hayaan waa isku geysanta isku meel bay ka soo baxbaxaya madaxuna waa la kala geynaya tuudacu calayha almalaabis dharkaasaa loo dul saartaa laankasa meel kasta madaxyada taagtaagan baa saa dharka calaamaddaas weeyaan marka waxa weeyaan katabaankaa goo u saarnaa wey fasallaa binaa waana tujiyey xadiidkan waxaa lagu leeyahay boqol iyo konton xugun iyo fiqhi iyo mas'alo baa laga qaataa waa xadiid weyn faqultu waxaan idhi akhbirnii iga warran markuuna tujiyey can xajati rasuulillahi rasuulka ilah xajadii sala alla alay slam wa xajatulwadaac faqaala biyadihi gacantiisa buu dhaqdhaqaajiyey qaala bimacnaa taxarak waa ishaaray waa dhaqdhaqaaji facaqada wuxuu guntay tiscan sagaal sagaal sagaal macnaa toban farood wey qofku ma og tahay gacantii markuu dhaqdaajiyey sagaal buu guntay faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam makasa wuxuu nagaaday tisca siniina sagaal sano baa nebigu nagaa lam yaxuja sagaalkaasuusan xajin uma adana fi naasi dadka wuxuu ogeysiiyey fi lcaashirati sanadkii tobnaad ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam xaajun inuu mid xajinaya faqadima waxaa soo galay almadiinata magaalada madiina basharun kaiirun dad badan kulluhum mid kastoo ka mid a basharkaas yaltamisu wuxuu dalbayey an ya'tama inuu ku daydo birasuulillahi uu ku daydo xajka u raaco sala alla alay slam wayacmala una camal falo midla camalihi nebiga camalkiisa oo kale qaabka uxidho oo kale u xidho fakharajnaa waan baxna macahu nebiga maciis xataa ataynaa ilaa aan tagnay dalxulayfa meesha la yidhaahdo fawaladad waxaa dhashay waa meeshii laga xihan lahaaba xajka fawaladad waa miiqaadkii reer madiina fawaladad way dhashay asmaa'u bintu cumaysin asma bintu cumays yaa qabay waxaa qabay abubakr sidiiq ayaa waxay dhashay muxamed ibna abibakr muxamedkiina abibakar ahaa ayay dhashay faarsalad ilaa rasuulillahi wuxuu diray sal alla alay slam maxay tihi kayfa asnacu maxaan sameeyaa oo gabdhaha iyagoo fooshooda wax yar ka hadha xajka la aadaya nabigaa la raacaya calayh isalaatu salaam qaala wuxuu yidhi nabigu ikhtasilii qubaysadee wastanfirii isku xifdi bihawbin maro isku xifdiyo ma garanaysaa maro isku dhajiyo dhiig iyo wixii imaan lahaa maro halkaa ku xiro dhiiggu ka imaan lahaa wa axrimii xirana xajkaa la aadaya ilmaheeda iyadoo wadata fasallaa rasuulu llaahi waa tukaday sala allahu calayh wasalam fi lmasjidi masaajidka ayuu ku tukaday waa masaajidkee macnaha meesha la yidhi dulxulayfa ku tukaday salaaddii casarka wa rakiba uma rakiba wuxuu fuulay alqaswaa hasha alqaswaa la yidhaha hasha nebigu ku xajiye wey alqaswaa waa hal cajaa'ibah marka qaswadu haddii awal goonaage go-onaanaya waxbay ahayd macnaha addin go-an yahaye laakiin hadda loogama jeedo hadda meel go-an hashaan ma jirin magacun baa loo baxshay laqab iyo naynaasi bay u ahayd xataa ida stawad bihi markay la ekaatay naaqatu naaqadiisii calalbaydaa'i meesha bayda la yidhaahdo nadartu anaa firiye buyidhi haddaan jaabirahay ilaa maddi basari araggayga taagankiis meesha ku dhammaado bayna yaday nebiga hortiisaan fiiriye min raakibin wa maashin baan ka fiiriye mid gaadiid saaran iyo mid soconaya waa la badan yahi wa can yamiinihina wa anfi milu daalika intoo kale wa can yasaarihina milu daalika iyo aatay intoo kale mid soconaya mid gaadi sar wa min khalfihina milu dalika intoo kale wa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebi ilaahayna bayna adhurinaa dhexdanada ayuu ahaa dhexdou nebigu maraya boqol iyo konton kun oo dee xajinaya boqol iyo soddon kun baa leh waa calayhi nebiga dushiisa yanzilu lqur'aanu qur'aankaa ku degahay بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف حديث كالطبناد can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahay raalli ha ka noqday saxaabigii mar lasoo maray tarjamadiisa iyo taariikhdiisa mar baa lasoo sheegay markaa dib ugu noqon mayno qaala wuxuu yidhi abuu hurayre qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalam in allaha ilaahay baa nebigu yidhi dayibun waa mid wanaagsan ayib waxa weeye munazah can innaqaa'is waxyaalaha nuqsaantahay oo dhan tilmaamaha noocaasa ilaahay waa ka nasahan yahay dayib kamaal oo dhan buu ku sifoobay laa yaqbalu misna ma aqbalo ilaa dayiban wax wanaagsan mooyaane wax kale ma aqbalo haddaa waxaan wanaagsaneyn aad la timaadid laga aqbali maayo wax wanaagsan baa ilaahay aqbalaa salaad gelabgelaba oo aan sidii loogu talagalay ahayn iyo soon aan hagaagsanayn iyo sadaqa aan wanaagsanayn iyo waxaan wanaagsanayn lagaa yeeli maayo wey wax wanaagsan oo mufsidaad iyo muxaramaad khaali ka ah taas baa laga aqbalaya maalan waxaa la yidhi qofkii xoola xaaraana shaqaysa markaasoo xaaraantii sadaqaysa waxbau dhacay waxbau ma garanaysaa xaday waxbau madax furashee balaayo qaatay ilaa hadda adduunku waa iska qasmay moogta wixiiba misna yidhi qof iska taageero qof wax iska siiya iska sadaqaysa dee wax dayiba maaha ilaa wixiiba meel xun bay ka soo jeedaan soo maa wax fiican maaha marka laga aqbali maayo baa lagu leeyahy xaaraan wax xaaraana waxaa la yidhi qofkii xaaraan wax ka bixiya wax xaaraanaba wax ka baxshay wuxuuna ku bixinayaa daacada ilaahay xoola xaaraana mala yir masaajid baan ku dhisaya ama dugsi baan ku dhisaya adugu ama meelun khayr leh baa buu ku bixiy waana xaaraan xooluu ka soo jeeda kaana kaman dahara thawa bilbow wuxuu ka dhiganyaa qof mara ku daahirinaya kaabi maraan waxuu leeyahay daahirinaya najaasaday raba inaan ka dahiro waxau biyaha uga dhigaya oo ku shubayana waa ma garanaysaa waa kaabi de waxba dahirmi mayaan marada waa fiicanta waxba qabto laakiin waxuu ku dhaqayaabaa wax xun ah waxyaalaha shubhadu ku jirdha iyo waxaasoo dhan ma fiicna wax wanaagsan baa la sadaqaysaa ee la bixiya laa yaqbalu ilaa dayiban wax aan wanaagsanayn ilaahay ma aqbalo wa in allaaha ilaahay tacaalaa sarreeye amara almu'miniina mu'miniinta wuxuu amray bimaa shay buu amray amara ou amray bihi maagaba almursaliina mursaliinta ilaahay mu'miniinta wuxuu amray bimaa amara bihi lmursaliin mursaliinta wuxuu amray rusushii la soo diray wixii la amray baa adaguna haddaynu mu'miniintii nahay innagana layna ka rabaa layna amray waa isku mid oo maxaa ka mid ahaa xalaasha in la cuno rusushii baa la amray innagana waa layna amray fa qaala ilaahay wuxuu yidhi tacaalaa sareeye yaa ayuha arusulu rusulay kuluu cuna min adayibaati waxyaalaha wan wanaagsan xaggooda wax ka cuna dayibaad waa xalaasha macnaha min adayibaat bimaanaa xalaal hayraha xalaashaa wax ka cuna wacmaluu misna camal fala rusuley saalixan camalan saalixan camal wanaagsanna la imaado laba shay baa la amray rusush aayaddan dayibaad cuna wax xalaala cuquud camal wanaagsanna la imaado taas waa amarkii rusush mu'miniintii baa soo hadhay mu'miniintiina waa tan wixii la amray wa qaala ilaahay wuxuu kaloo yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow kuluu cuna idinkuna min dayibaati maa shaykiisa wanaagsan rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay war waxaannu idin siinno oo idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan cuna wanaagga waa maxay xalaashaa macnaha xaaraantu waxba ma aha xalaal baa la rabaa shaygu hadduu doona ha macaanaadee hadduu xaaraan yahay dayib maaha dayib maaha shayga xalaasha haddaa mar haysatid yuusanba kula macaanaan af ahaane waa dayib xaaraantuna hadday doonto qofka haba la macaanaatee haba la macaanaatee waxa weeyaan waa khabiif waxun weeyaan maalan hadda hilibkan doofaarka oo kale gaaladu ayaga aada u isticmaalaan waa jecel yihiin markay cunayaanba u macaanyi macaankoodaanu xalaal ku noqon mayaan waa xaaraam sababta waa waxun weeyaan culimmadoo dhan baa waa ijmaac lama ogola sidaasaa mu'miniintiina laama kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum baa layidhi waxaan idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan cuna waa wuxuu qofku shaqaysay oo xalaala oo weji wanaagsan ku soo galay waa luu leeyahay cunnada iyo cabidda iyo waxyaalahan inaa iska bedisidna ma fiicna akhlaaqu salaf ka mid ma ahayn haddaa marti iyo kuu timaado iyo carruurta oo marmar biilka loo waasiciyo maalmaha cajaa'ibkaa sida maalinta caashuuraa iyo maalmaha ciiddaa iyo arrin fiican weeyaan taas laakiin adigu shaksi ahaan faakahaysi tirada inaad iskaga berisid looma baahna ma fiicno waxaas xalaashaabaa laynala rabaa uma dakara nebigu wuxuu sheegay abi hurayra hadlaya nebigu wuxuu sheegay arrajula nin buu sheegay nin ayaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam alrajul waa ninu islaamtuna waa la mid haddii sidaan laga helo ninkaasoo yudiilu dheeraynaya asafara safarka waa nin safar wanaagsan ku jira safar weliba daaca xaj buu aaday jihaad buu aaday silaturaxim qaraaba xidhiirin buu safar meel ugu galay safar buu dheereeyey ninkaasoo ashcasa basaasaysan jirkiisu wasakh leeyahay timihiisu isku gunguntameen ilaa waa timahan la dhaqin oo la shallayn ninkaasoo aqbara booraysan oo jirka iyo dharka iyo boor baa kaga yaal yamuddu xaal uu taagaya ninkaasi yadayhi labadiisa gacnood buu taagaya labada gacnood buu taagaya xaggee u taagaya ila samaay ilaa jihati san xagga kore oo xagga ayaa jira de ha xagga unbaa gacnaha loo taaga dad baa waxay ku leeyihin xagga dee gacnaha maxaa loogu taaga dee xagga waxa khayrkaa ka yimaada roobkaa ka yimaada naxariistaa ka timaada malaa'igtaa ka soo degta risaaqdaa laga soo xukumaa dee xagga khayrkao dhan baa ka yimaada a wa fi samaa'i risqukum cirka xaggiinnaay xagga cirka ayaa risqigiinnu yahy iyo wamaa tuucaduuna waxa laydin yabaahay xukunkao dhan xaggaa laga soo fulinaya a marka waxa weeyaan xaggaas u taagaya muxuu leeyahay marka ninkaani yaa rab ilaahayo waxaa isi yaa rab ilaahayo waxaa iga iga iga xijaab wal xaal buu saas ilaahay u baryanayaa madcamuhu waxa uu quutay oo cunay xaraamunu yahay wa mashrabuhu mashruubka wuxuu cabbayaana oo cabbay xaraamun xaaraamay tahay wa malbasuhu wuxuu xidhan yahay oo dharka u ah malbus xaraamunu yahay wa qudiya lagu soo koriyey oo lagu soo barbaariyey yaraantiisii bil xaraam xaaraamna lagu soo biili jirayoo xaaraanu ku soo koray waagow yaraa xataa xaaraan lagu soo koriyey marka waa yaab fa annaa sideebaa fa kayfa seebaa fa annaa kayf seebaa yustajaabu loo ajiibayaa lahu isaga waa yaabe nin wuxuu cunay iyo wuxuu cabbayo oo safarka ku wato iyo wuxuu xidhan yahay iyo wixii yaraantiisii lagu soo koriyey intuba xaaraan yihiin fa annaa yustajaabu lahu waaba su'aal bal see loo ajiibaya loo ajiibi mayo wey laakiin arag qofku markuu iska basaasaysan yahay oo iska booraysan yahay oo weliba safar ku jiro oo isna yaa rabbi leey alla baryanayo oo mararka ducada la aqbalo ninka sida kale xilliyadii waxyaalihii ducada lagu aqbali jiray meelo dhan buu kaga sifaysanyay musaafirka ducadiisaa la aqbala weliba safarka u baxay waa safar wanaagsano ama xaj ama jihaad ama silatu rixm qaraaba xidhiirin waa safar fiican ilaahay buu baryanaya waa iska magaranaysaa nin iska basaasaysan oo iska liito oo iska magaranaysaa isbihinbihinaya misna rabbi gacnaha u taagtay intaasoo arrimoodba ducada waa lagu aqbali lahaa maxaa diiday wuxuu xidhan yahay iyo wuxuu cabbayo iyo wuxuu cunayo iyo wixii lagu soo koriyeyba xaaraan xaaraanta dhibaatadeeda arag faanaa yuusa jaablo see loo ajiibay ma jido wey si loo ajiiba meesha kama muuqato weeyaan waay waxaa lagu leeyahay haddaad waxaa cunaysid xalaal ka dhigtid waxaa noqonaysaa dadka ducadooda la aqbalo luqmadda xaaraantaa qofka inta qaata oo cuno calooshiisa geya afartan beri baan waxba laga aqbalayn xaaladaas waa culus waxaan ducaa baryanaysoo la yeeli laayahay macaasi iyo xumaan iyo waxaasaa diidan baa lagu leeyahay waxaa la yidhi nin ibraahim binu adham la dhihi jiray baa wuxuu soo maray suuqii meesha la yidhaahdo basra waa magaalo weyn basra waa garanaysa dadkii baa ku soo yaacay waa nin caanoo la yaqaanoo shiikha markaasay dhaheen yaa aba asxaaq waa kunyaris maa lanaa nadcu falaa yustajaabu lana maxaa nagu dhacay ilaahay baan intaa baryaynaa waxaan baryaynayna ma hayne nalamada ajiibaya waxba ma hayne wuxuu yidhi qol qalbigiinni baa dhintay toban shay baa qalbigiinnu ku dhintay kow ilaahay baa aqoonsateen xaqiisii maydnaan gudan waa midda koowaad tan labaad waxaa sheegateen inaad rasuulka ilaahay jeceshihiin sunnadiisina waa ka tagteen calayhi salaatu wasalaam tan saddexaad qur-aankii baad akhrideen kuma camalfalin qalbigaa waxaasoo dhan waa dilayaan tan afraad nicmunta ilaahay baa cunaysaan shukrigeediina la imaan maysaan waxaan cunna iyo cabitaan soo nicmo ilaahay maaha intee qof baa xanuunsan oo aan waxba halkaa marin karin yaa shukrigiina laydinkama hayo shan shaydaan waxaad dhahdeen shayddaanku cadow ou noo yahay misna maydnaan khilaafin shayddaanku waa noo cadow na waa leedihiin waddadiisiina waa haysaan isaga khilaafi maysaan lix waxaad dhahdeen jannadu waa xaq huna camalfali maysa toddoba waxaa dhahdeen naartu waa xaq ka carari maysaan siddeed waxaa dhahdeen dhimashadu waa xaq u diyaargaroobi maysaan umaydnaan diyaargaroobin sagaal hurdaa ka soo toosteen markaad soo toosteen baa dadka ceebihiisi ku mashquushe idinka ceebihiinnina waa halmaanteen toban dadkiinnii dhimanayay baa aasaysaan mana cibro qaadanaysaan maalin kasta qof baa la sii wadaa naxashku nasan mayo waka qof cibro qaadanayana ma leh tobankaa shay baa qalbiga idinka dishay buy maxaa laydin aqbalaabi waxaa la yidhi xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiida waaweyn oo diinta iyo qawaacidda islaamku ku wareegayso ayuu ka mid yahay marmar xataa ilaahay ducada aqbaliddeeda kuwa gaalaay oo shaydaan iyo gaal iyo waxay baryadeen in ilaahay ka yeelaa dhacda ilaahay iska ajiibo taasna waa dhacda intaasoo arrimoodba xadiidka inoo sheegaya rawaahu xadiidka waxaa wariyey muslimun imaamu muslim ayaa wariyey xadiidka koob iyo tobnaad can abi muxamedin waxaa laga wariyey alxasan bni caliy bni abi aalib waa ina sayid cali xasan iyo xuseen waa xasan sibdi rasuulillaahi ahaa rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalame walad waladkiis sibdi waxaa la yidhahdaa ilmahaa dhashay ilmahuu sii dhalay weladuwelad baa la dhaha marka ilma ilmihiis wey weladuwelad nebigaa gaba faadima u dhalay faadima bintu rasuulillaah marka xasan bay dhashay iyo xuseen iyo marka waa sibdi rasuulillahi rasuulka ilaahay ilmihiisa ilmihiisa weeyaan weliba wa rayxaanatii ahaa nebiga udugiis rayxaana waa dee nebigaa hadalkiisa baa laga qaadanaya imaamu nawowi baa hadalka watow ka qaatay oo nebigaa yidhi xasan iyo xuseen waa labadaydi rayxaano adduunka rayxaanka waxa la ursado oo lagu farxo oo udgoon wey ama rayxaanka risqigana waa la yidhaahdaayo dee waa wix ilaahay ku arsaaqay ilmuhu waa arsaaq radiallaahu tacaala canhu ilaahay raalli ha ka noqdee ama radiallaahu canhumaa labadaba ilaahay raalli ha ka noqdee isaga iyo aabbihii isbe waxaa laga weri qaala inuu yidhi marka saxaabigan madiina lagu dhalay sanadkii saddexaad oo hijirada xasan iyo xuseen kee weyn xusein hal sano ka weyn dad baa u qaba xasan iyo xuseen inay mataana ahaayeen xasan iyo xuseen mataana ma ahayn hal sanad bay kala weynaayeen xasan baa sanad weyn xusein baa sanad yar nebigaa markuu dhashay dhegta kaga addimay calayhi salaatu wasalaam marka saxaabi weynoo sayidabu ahaa xasan iyo xuseen iyo magacyadii carabtu saab la bixi jira ma ahayn nebigaa marka u bixiye calayhi salaatu wasalaam dee nabigaa isaga ilaahay waa jeclahay xasane ilaahayo adna jeclow aad buu u jeclaa nebigu labadan wil way waxaa la yidhi abubakar sidiiq baa salaada subax ka soo baxay intii nebigu dhintay kabacdi calayhi salatu salaam dhowr beri kabacdi sayid calina waa la socday xasan bay soo mareen oo carruur la cayaaraya abubakar baa markaas halkaa qoortaa halkaas ku soo qaaday dhabarka soo saartay qoorta markaasuu yidhi walle kani nebigu u egyahay bay yidhi inuusan caliba u ekayn biaabii shabiihun binebi laysa shabiihan bicali bay yidhi shicirkaas ku dhawaaq nebiga u egyahay bay yidhi say caliba uma eka waa ahaa nin deeq badan xasankaani oo wax bixin badan ayuu ahaa waxaa la leeyahay carruurta yaryar iyo hadday meel intay u yeeraan dhahaan xasanoo kaalay waxyaalahay cuncunayaanoo kale iyo nala cun waa dee waa iska wuxuu ahaa baari oo iskala fariisan jiray oo iska cuni jiray oo saasuu ahaa saxaabi cajab badan bu aha dowladda ayuu qabtay aabbihiis cali ka bacdi afartan kun baa mubaayaco la gashay tiri annaga adaan ku taageersanna lix bilood buu dowladda hay markii dambe ayaa nin wuxuu ahaa deeq badan oo dulqaad badan oo xalaal miirasho badane mucaawiya u iskaga daayey wuxuu yidhi muslimiinta intay islayn lahaayeenoo laba kooxood u kala jabi lahayn saasaa laaficane adigu waxa weeye la wareeg sababtaa waxa uu ogaaday haddii dagaal iyo dhibdhacaan labadan kooxood inay isku baaba'ayaan farahu ka qaado nebigaan horey usoo sheego wuxuu yidhi wiilkaygaan waa sayid ilaahay wuxuu ku hagaajin doonaa laba jameeco oo waaweyn oo muslimiinta ah baa ilaahay dhexdooda ku hagaajin doonaayo isagaa tanaasul ka keenay dowladdii iyo wixii dhan wuxuu daayey mucaawiya u daayey wuxuu dhihi jiray baa la yidhi hadalladiisa ka mid a kun fi dunya bibadanik adduunka markaad joogtid adduunka waxaa ku joogtaa jirhkaada halkan qof ahaan adduunka aad joogtaa laakiin wa fi laakhirati biqalbika qalbi ahaan aakhira waa inaad jidha xagga meeshaa ka fekeraysa gurigaada rismiga markii meeshaa laguu qaado naxashka gurigii xaqiiqada ahaaba u hoyanaysaa aadaysaa halkaa qalbi ahaan u jir laakiin adduun ahaan halkaan qof muuqdo oo adduunka jooga ahaw yaa hadalladiisay ka mid ahay carruur badan buu dhalay ilaa shan iyo toban wiil sideed gabdhood dhowr iyo toban xadiis buu nebiga ka wariyay ilaa saddex iyo toban xadiis waa la sumeeyey sun buu u dhintay sun weliba xaas uu qabay baa la leeyahay baa nin qolanta ku soo didhay nin yaziid binu mucaawiye la yidhahdo baa wuxuu yidhi anaa ku guursan doonee dil kaasi cunadii baa sun loogu daray waa xanuunsaday afartan beri bay jirana kabacdina waa dhintay gabadhii noocaasa ninkii guurka iyo xoolaha u ballanqaaday bay tidhahdee ninkii dhimay markaasuu yidhi maya xasanba kaagamaana raali noqon buu yidhi see baan naftayada kaaga raali noqonaa waa uga baxay ballamihii iyo wixii o dhan way arrimahaas oo dhan baa dhacay bale xasankaani waa taariikhiisa lama soo koobi karo lakin iska soo intaasaan ku dhaafayna waxaa waxyaalaha ka dhacay ka mid a waxaa la yidhi mid baa balaayaabaa qabrigiisii toog kor yimid wow ku dul ma garanaysaa saxarooda qabrigii sayid xasan in sayid cali fajunna waa la waalay kii waxa weeye waa waash ilaa qofku sidiisa xurmoo leeyahy qofku haddaw dhinto meel dhulka ka mida un ilaahay u qadaro in lagu aaso dee waa in lagu nabadgeliyo intaas booba dee mitirkaa labadaa mitir booba waa inu qadarkeesoo ka helaba ilahay baa ugu talagalay karaameeyen binu aadamka la aaso xoolaha iyo markay baktiyaan ama waka banaankaas iska yaalan baaladaa cunaya binu aadamka looguma talagelin xataa godka lagu qodayo god aan la qufan karin waa inuu yahay oo dheer oo aan urkiisu soo urayno bahalladu la bixi karin marka dee ahlullaahi ba ahaayo weligi ilaahay ba ahaayo ma garanaysaa saxaabi jaliile kiina inkaar baa ku dhacday waaba waasheeba ilaa hadda de hadda wixii baan la ogayn dee qof baa dhibaata ku dhacaysa adigu dee mayaa garanaysaa wixi qofkii xadgudba dhibaato un baa ku dhacaysa adduun iyo aakhiraba waagii dambe ninkaas waxa la yidhi waa iska qaylin jiray sida eyga isagoo u qaylinaya kii aa qabrigiisa sidaa ku sameeyey sida eygunbu iskaga qaylin jiray waa dhinta waa la aasay kii noocaasa qabrigiisibaa misna qayladii aygaa ka yeeraysa balaarag xadgudubka hal qabri oo ahlullaahi buu ku xadgudbay ninkaas intaasoo dhibaataha ku dhacday dee qofku waxaa lagu leeyahay ilaahay muxuu yidhi alam najcal ilarda kifaatan axyaan wa amwaad soo ma war ma waanan dhulka uga dhigin mid ku filan axyaan wa amwaad iyagoo nool iyo iyagoo dhintayba dee dhulka ilahay wayna deeqsiyey intii dhibatayna meel meeshay ka helena loo daayey inta noolna dee ku filan meelay dhisaan iyo meelay maraan iyo meelay sexdaan waa helayan soo ma axyaan waa amwaat ilahay baa ina ku filnaysiiyeba calaa kullin qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi xafidtu min rasuulillaah rasuulka ilaahay waxaan ka xafiday sala allahu calayhi wasalam hadalkan dac ka tag maa yariibuka wixii kushakikeli ku shaki geliya ka tag ilaa maa shay intii kaana aad laa yariibuka aan ku shaki gelinayn waxaa ka shakidii iskaga tag wixii aan ku shaki gelin oo aadan ka shakisnayn aad waa maxay markaa waxaa xalaasha u hubtid samee waxaa ka shakidid iska ilaali faraha ka qaad faraha ka qaad waxaa la rabaa waxaa hubtid waa xalaal miirad dadka hore waxay dhihi jireen toddobaatan baab oo xalaala baanu ka tegi jirnay inta annagoo ka caranayna wax inaanu shubho iyo xun wax ku jiraan aan ku dhacno intaa toddobaatan baabo xalaala intaa digtooni weeyaan dadkaana wixii ba iskaga duldhacayaan moogta waaya waxaa la yidhi nin baa wuxuu soo booqday dadka ahlulaahiga qayb ka mid a nin kole ahlulaahiga weli ilaahay u soo booqday gurigiisa markuu soo gaarayba wuxuu arkay wiil dhallinyaro ah oo guriga ka soo baxay oo ay ka muuqato calaamad iskibrin waa nin iskibrinaya wuu salaama soo salaantiiba kama qaadin wiilkii salaantii waa qaadi waay ninkii soo booqday meesha isagoo yaaban ayuu gudihii galayoo wuxuu yidhi ninkii dhaafay muxuu ahay waxaa la yidhi waa wiilkii shiikh shiikhaa u socotay wiilkiisii weeye shiikhii buu u tegey wuxuu yidhi mise shiikha marka u tegay waa ninay ka muuqata calaamad tawaaduc iyo dabeecad wanaag iyo wanaag baa ka muuqda labada nin iskumaba shabahayaanba waa la yaabo markaas wuxuu yidhi wiilka noocaasa xaalkiisu waa maxay wuxuu yidhi waxba ha la yaabin wuxuu yidhi dhowr maalmood baan inta gaajooday shiikhii baa hadlaya baareere deriskaa waxay noo keeneen cunno cunnadana meeshay ka soo jeedda waxay ahayd dowladda xaggeeda oo bangiga ayaa laga soo qaaday dowladda oo dee isagaa wuxuu ka mid ahaa ninka deriska ah qolada dowladda bangiyada iyo meelaha ka qaata markaan cunay buu yidhi dee gaajadii dhibta iga bahday iga baahday dumar iyo waxaasaan u baahday kabacdi ilmahaanaa meeshii ka calool galay wiilkan cunnadaa noocaasoo shubhada ahayd oo aan fiicnayn haa dee dhacaankii iyo menidii iyo dhiiggii ka ahaaday baa laga abuuray ninkan cunno xaaraana wixii laga abuuro binu aadan iyo cibaade iyo meel kasta dhib bay la gelisaa wax adduunka qasay moogta waa dad hagaagsanayn ha dhibaatadu meel bay kala socotaa moogta way marka xalaashaa lagu dadaalo waxaa la yidhi qofku mutaqiinta ka mid noqon maya kuwa ilaahay ka cabsada ilaa uu iskaga tago waxaan dhibaato lahayn isagoo intaa ka digtoon wax dhibaato leh wax dhibaato leh baa ka digtoon tahay waa inaad iska dayso waxaan dhibaato lahayn si ee wax dhibaato leh aadan u gelin way rabaahu xadiidkan waxaa wariyey atirmidiy imaamu tirmidi tirmidi ayaa wariyey waa magaala tirmidadu magaaladaasaa loo nisbeeyey moxamed binu ciisa baa la dhihi jirayoo a'immada waaweyn oo cilmiga xadiidka looga dayda buu ahaa nin xifdi badan buu ahaa wanasa'iyu imaamu nasa'ina waa wariyey isaguna a'immada waaweyn oo shaaficiyada ayuu ahaa waqaalo tirmidiy wuxuu yidhi xadiisun huwa xadiidkaani xadiisun waa xadiid xadiidkaasoo xasanun wanaagsan saxiixun oo saxiixa meesha marka su-aal baa ka imaanaysa su-aasha ka imaanaysa waxaa weeye xadiidku waa xasan saxiixa arrin iskeeni ka dhab ma aha baa lagu leeyahy xasan saxiixa xasan iyo saxiix waxaa martabo sarreeya saxiixa waxaa lagu bartaa fanniga la yidhaahdo mustalixulxadiidka axaadiidta lagu baaro kuwa daciifkaa kuwa mawduuca kuwa xasankaa kuwa saxiixa waka haddaad dhahda hebel ninka la yidhaahdo zayd waana madow yahay waana cad yahay soo wax macquula miyaa inuu qofku hal mar madow yahay cad yahayna maya saasoo kale ka dhiganta haddaad dhahda xadiidku waana xasan saxiixa taa waa qiyaas qaado haddii hadda xasan saxiix haddii sidaa lagu dhaafo caadi bay kula ahaan lahayd laga yaaba caadi maaha markaas maxaa meesha loogu qoray sax baa loogu qoray waa saxan tahay sidaan waxay sax ku tahay xadiidku waa xasan culimma waxay dhaheen xadiidkan martabadiisu waa xasan saxiixun culimmo kalena waxay dhaheen maya xasan maahee waa ka sarreeyaaye waa saxiix martabatu sixa ayuu gaadhsiisan yahay ama xasan weeye ow saxiix ama waa xasan ama waa saxiix ama xasan weeye dariiq uu ku yimid xadiidku rag laga wariye markii la fiiriyo waa xasan rag kaloo wariye haddii la fiiriyana waa saxiix intaa kaa doontaa kaga jawaabaysa maxaa intaasoo dhan loo kala duwayaa xasanka ninka wariyey dabdigiisu waa dabdi xoogaa hooseeya laakiin saxiixa ragga warinaya waa dabdiga meesha ugu sarraysay ka gaareen waa rag macnaha meesha ugu kaamilsan ka gaaray dabdiga iyo waxafididda waay sidaa un baa u qaadanaysa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam min xusni islaami lmar'i qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa bay ka mid ahaatay tarkuhu ka tegiddiisa maa u ka tago laa yacnihi aan waxba u taraynin min xusni islaami lmar'i waa khabar soo hormaray mubtadihiina waa gadaal maray waa tarkuhu min xusni islaami lmar'i qofka islaamnimadiisa wanaaggeeday ka mid ahaatay tarkuhu iskaga tegiddiisa maa laa yacniihi waxaan maa laa yacni waxba u taraynin inuu iskaga tago waxaan waxba u anfacayna duuniya aakhiratoonna inuu iskaga tago hadalkani waa hadal weyn marka waxaa lagu leeyahay hadalkaadu camalkaaday shaqadaadu ka mid yihi marka hadalkaada waa inaad yahis wixii maalaa yacniga hadalka ka yare qofkii maalaa yacni dhex gala waxa uu ku yimaada waxuusan raalli ka ahayn waxuusan raalli ka ahayn ayaa ku yimaada xadiidkani waa min jawaamic ilkelim nebiga hadalladii kookoobnaa ee la siiyey calayhi salaatu wasalaam ayuu ka mid yahay maalayacniga la iska dhaafo wey wuxuu yidhi imaamu ghazaali maalayacniga inaad ka tegtid daawadeedu waxa weeye inaad ogaatid in dhimasha kaa horrayso kelimad kastoo aad ku hadashayna lagu weydiin doono neefsigaada sankaada had marna neefta jiidayo marna soo daynayo waa raasumaal xoolahaada lafahoodiiyo kale ka dhiganta marka dhaqaalayso oo wax maalaa yacniya ha ku hadlin ha sheeg sheegin waay arrimo noocaasoo tiro badan buu sheeg waxaal fiican baa la yidhi qofku inuu isweydiiye kelimada aad ku hadlaysid inaad isweydiisad maxaad u tir maalayacni mayaa hagsa ma ahayn ma ku anfacaysaa mise ku anfici mayso haddaad dhahda ma ku dhibaysaa mise ku dhibi mayso haddaad ka aamustid faa'iido ma leedaha waka rag baa salafkii dhagax afka gashan jiray markaasi hadhow markay dabcaan inay hadlaan intaysan dhagax afka ka bixin bay fekerayaan afka ma ka bixisaa hadalku ma fiican yahay mise waa u daysaa hadduu hadal fiican yahay kaas hadlayaan haddii kale afkay waa ka saarayaan kaase hadduu xun yahay afkay u daynayaan bas afku waa khatar iyo carabkan iyo arrimahan ciqaabna waa soo jiidi karaa wanaagna waa soo jiidaya qofka waxaa lagu leeyahay ilaahay inuu ka jensado usan fiicnayn waxaa lagu daliil u ah qofka maalayacniga iskaga mashquulsan maantoo dhan waxaan dani ugu jirin adduuna iyo aakhiratoonna waa dhibaato qofka ku mashquulay khatar weeyaa baa lagu leeyay tarkuwa maalaa yacniih waay imaamu shaafici baa yidhi saddex shay caqligay siyaadiyaan dadka saalixiintaoo lala fadhiisto culimmadoo lala fadhiisto in la yskaga tago hadalka kan maalayacniga ah in la yskaga tago qofkii doonaya baa la yidhi ilaahay qalbiga inuu u nuuriyo hadalka maalayacniga ah iska daayo faraha ka qaado maalayacnigu ma fiicna waa waxaan adna wax kuu tarayn hadhowtiina adigii macnaha wax ku yeelaya weeyaan way xadiidkani waa xadiid weyn isaguna nafta sida loo xakamayn lahaa malayacniga looga ilaalin lahaa arrimahaas kugu hanuuninaya xadiiu waa xadiid xasanun wanaagsan rawaahu waxaa wariyey atirmidiyu imaamu tirmidi iyo wakayruhu tirmidi kayrkii sida ibnu maajah oo kale haakadaa sidaa isagoo xadiidku ah sidee sida hadda aan ku soo marnay wey gadaa lagu noqo fiiri can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulah macnaha xadiidku waa mawsuul nebiga la gaarsiiye isagoo xadiidku mawsuul ah hakadaa waa sida hadda inuu ku qoran yahay sidaasaa lagu wariyey culimmada qaar baa marka waxay ku warinayaan isagoo aan sidaan ahayn oo mursala xadiidku oo cidi go-an tahay saxaabi baa go-an iyo ama ruwaadda qayb ka mid a marka xadiidka haddii marna mursal lagu wariyo isagoo rag go-an yahay marna isagoo raggu wada xidhiiraan waxaa la hormariyaa ee la qaataa midka raggu xidhiirsan yahay sida hadda kan innaga meeshana ku yaal oo kale imaamu nawowi kuu dooray xadiidkaasna waa kaas xadiidka saddex iyo toban can abi xamza waxaa laga wariyey anas ibni maalik ahaa radia allaahu tacaala canhu ilahay raalliha ka noqday khaadimu rasuulilaahi rasuulka ilaahay khaadimi rasuulilahi rasuulka ilaahay khaadimkiisa ahaa sala allahu alay wasalam u shaqayn jiray waa la leeyahay saxaabigan horta hooyadiis waa gabar caana umu sulaym baa la dhahaa hooyadiis waxaa guursaday abudalxa ninkii la dhihi jiray abudalxa alansaari ayaa guursaday aabbihiis maalig intuu dhintay ka bacdi isagoo aan weli islaamin buu soo doonay waxay ku tidhi adiga oo kale lama diido horta nin fiican baad laakiin maxaa dhacay oo aanan kuu guursanayn dee islaam ma tihid aniguna gabar muslimadaana haddaa islaamtid meher kale kaama rabo meherkaygu waa inaad soo islaamtid waxaa la yidhaahdaa ma garan ka dhaa gabadha saxaabiyadda ah oo meherkeeda ka dhigtay islaamnimada waxay tidhi meherkaygu inaad soo islaamtid keliya weeyaan waa soo islaamay wuu guursaday nebigu markuu madiine yimid ayay u tagtay anaskaanna way kaxaysatay waxay ku tihi wiilkaani waa wiil fahmo badan waagaas toban sanoo jira waxay tidhi ha kuu shaqeey culamada qaarna waxay dhn waaba ka yaraa toban sano nebi allo ha kuu khidmay wuu u shaqeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam toban sano dambe u shaqaynaya nebigu wuxuu intaa nebiga u shaqaynayey weligay nebigu ima dhihin waxaan sameeyeyna maxaa u samaystay ima dhihin waxaan aanan samaynna maxaa u samayn weyday ima dhihin dee shay kasta wax u qabanaya sida ugu fiican nin dhug badan bu ahaa ama nebigaaba iska sabrayo haddii hadda wax isdaba maraan dee aan waxba canaananayn waay waxaa la leeyahay nebigaa u duceeye wuxuu yidhi ilaahow maalkiisa badi carruurtiisa badi cimrigiisa dheeree dembigiisa dhaaf jannada geli intaasuu iskugu dara waagii dambe u sheekeeyey wuxuu yidhi ducadii waa lai aqbalay oo carruurta anigu aan dhalay oo dhabarkayga ka soo baxay kuwa carruurtaydu sii dhaleen iska dhaaf inta anigu aan dhalay waa boqol iyo shan iyo labaatan buu yidhi boqol iyo shan iyo labaatan oo wada raga laba gabdhood baa ku jira sida la sheegay xagga xoolaha miyaa beeraha dadku halkii sanaba mar bay midhaha ka goosaaneen anigu halkii sanaba laba jeer baan midhaha ka jartaa buu yidhi beerta ducadii baa loo aqbala xagga cimriga ka war waaba noogay buu yidhi saan u noolaa u noolaa waaba noogay buu yidhi waxa weeyaan xataa saimtulxayaat noloshiiba waaba waa badaala bay yidhi hadda marka tii afraadna waa sugayaa bay yidhi saddex adduunkan ku ah dembi dhaafka iyo jannadii xag rabbay jiraan iyana waa sugayaa bay yidhi intee badaalihiisu gaadha sagaashan iyo sagaal sano haa sagaashan iyo sagaal sano ma yareegow waxaa lagu leeyahay markuu qur-aanka soo u akrinaya khatimo oo inta qur-aanka soo bilaabo dhammaynayo carruurta iyo reerka iyo dadkao dhan ba u yeerayaa markaas halkaa lagu wada khatimaya lagu wada ducaysanaya sideed duulaan buu nabiga raaca calayhi salaatu wasalaam saxaabigan hadda waa saxaabi cajaa'iba anas ibnu maalik waaguu dhimanayay waxaa ugu darnayd nin haabit la dhihi jiray haabit albunaani xerowgiisii wuxuu ku yidhi niyow waxaan kuu dardaarmayaa xabbad tina oo timihii rasuulkaaya aan hayo markaan dhinto carabka hoostiisa ii geli ba yidhi sidii buu sameeyey maxamed binu siriin ninka la yidhahdana isagaa dhaqay oo meyd ahaan oo maxay timahanayeen xadiidkii saxiixa ah ee soo garan maysaan nebigu markii xajka uu tegey timaha laga xiidray abudalxa loo dhiibey dadkii baa timihii nebiga ku soo yaacay